inta badan degmooyinka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira xaalfin ba'an oo lagu hayo dhirta taas oo qaarkoodba la sheegayo inay kaalin ku leeyihiin hay-ado shisheeye gobolka jubbada hoose goobaha ay ka joogaan ciidanka shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa ka mid ah goobaha ay sida xawliga ah kaga socoto xaalufinta dhirta dhallinyarada degmada dhoobley ayaa ka hadlay xaalufinta ka socota degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada ayagoona intaa ku daray inay dhibaato ka dhalan karto arrintaasi magacay waa cabdicaiis maxamed biixi horta xaalufinta dhirta dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheeni baa inoo cunaya waxaa laga dhexli karaa wallahi dhibaatooyin badan baa laga dhexli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtoo ku nabaadguurta haddii laga sameeyo muxua dhuxushoo kale nabaadguur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolkaa dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibi waa dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan haddaan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan ka soo horjeednaa waxa weeyaan farintaan ku baaqayo muxua degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhibta khubarada iyo injineerada ku xil dheer cilmiga hortikaljarka ama cilmiga geedaha ayaa waxay sheegaan in xaalufinta geedaha ay keento cimilada oo isbedesha sidoo kale aanan hawo fiican la helaynin ayagoona dhanka kale bulshada kula taliya geedo abuurista deegaanada jubbooyinka goobaha ay maamulaan dowladda federaalk iyo maamulada ku daaban shisheeyaha ayaa waxa ay ka mid yihiin gobolada dalka soomaaliyeed ee laga dareemayo xaalufinta ba'an ee loo geysanayo dhirta waxaana xusid mudan in bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay intooda badan yihiin xoolo dhaqato